wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa waxay ka mid tahay wasaaradaha fursadda u helay macalimiinta federaalka soomaaliya ay bixinaysay macalimiinta lasoo shaqaalaysiiyey ee helay fursadda ayaa waxay wax badan ay ka qaban doonaan macalimiin la-aanta ka jirta deegaanada dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha waaxda adeega horumarinta waxbarashada jubbaland mukhtaar cabdi cusmaan ayaa wuxuu idaacaddu waam uga warbixiyey qorshayaasha lagu horumarinayo xirfadaha macalimiinta runtii macalinka xirfadiisa mar walba waa in oo maaragtay la kobciyaa oo la koriyaa waxaa nooga qorshaysan waxyaalaha waxaa nooga qorshaysan in maaragtay macalimiinta dhammaan ay noqdaan kuwo tababaran oo macalin tababaran uun macalimiinta dhammaan ay noqdaan machad ayaa maaragtay hadda inoo furan oo xarunta wasaaradda waxbarashada ee kismaayo ka furan waxaa kaloo jira maaragtay hal farac oo machadkaas ah in maaragtay aan gaarsiinay degma degmooyinka jubbaland ka mid ah waxa aan ku rajaweyna ayaa waxay tahay marka in ma aragtay hadduu alla subxaanahu watacaala idmo qorshaha inoogu jira in macalimiinta iyaga ah tababarada iyaga ah kolejyada ah in degmo degmo kasta oo wasaaradda waxbarashada ee ka shaqeysa ee dowlad goboleedka jubbaland in maaragtay machadyada machadkaas laga furo kaas waa machadka iyo qaabkii loo tababari lahaa dabcan macalinkana ma aragtay kama maarmo workshopyo ama ma aragtay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo refresher training mar walba in ma aragtay seefta marka la afeeyo oo la soofeeyo markii cabaar la isticmaalo kadib haddana waxay u baahanaysaa soofa iyo nadiifin bay u baahanaysaa in wasaqdii laga tirtiro oo la soofeeyo runtii in ma aragtay refresher trainings wax afka qalaad loogu yidhaahdo tababaro ma aragtay si isbuuclo ah ama maaragtay si bil ah in mar walba wixii ay soo barteen horaan ay usoo barteen nakhtiin loogu sameeyo oo maskaxdooda dib loogu soo xusuusiyo oo loogu soo celiyo qorshahaas ayaa inooga dejisan xagga macalimiinta